taswiirta sagaal iyo tobnaad taswiirtan tadanna waxa aanu ka baran doonnaa nin kale oo weyn oo ilaha deecsanaa magaciisa waxa uu ahaa nehemaya waxa uuna ku noolaa dhulka bebilon markaasi marar kale ayaa laga reeyey ciidamada reer banu israa'iil magaalada yeruusalemna waa la burburiyey markaasi derbigii ku wareegsanaa magaalada waa uu jajabay iriddiina waa ay dhacday markaasi markuu boqorka nehemaya maqlay taasi aad ayuu uga xumaaday oo waxa uu soomay baryo badan wuxuu markaasi ogaa taasi inay u dacday ama uga timid xagga ilaah sababta ay ugu wacan tahay dadku waa ay dembaabeen markaasi nebi nehemaya ilaahay ayaa shaqo u gooni ah siiyey oo uu ka qabto dhulkaasi bebilon waxa uu ahaa markaasi isaga qamri dhedhemiyaha boqorka maalin maalmaha ka mid ah nebimaya waxa uu qaaday qamrigii oo waxa uu doonayay inuu u geeyo boqorka laakiin boqorkii waxa uu arkay in nebimaya uu markaasi nin murugsan yahay markaasuu yidhi maxaad u murugsan tahay haddii aanad jiranayn markaasuu yidhi murugtan ayada ah waa qasab inay ka socoto wadnahaaga markaasi nehemaya waa uu cabsanayey laakiin ugu dambaystii waa uu sheegay boqorka in magaaladiisa jeruusalem la burburiyey markaasuu boqorkii ku yidhi maxaad doonaysaa haddeer markaasuu wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaad i siiso fursad oo aan ku tago halkaasi si aan u dhiso magaaladaas boqorkii waa uu oggolaaday oo hataa waxa uu raacshay niman isaga saaciideeya boqorkan isaga ahaa waxa uu ahaa mid fiican maxaa yeelay waxa uu naxariis u arkayey dadka isagaa ka garab shaqaynaya nehemaya oo ku agnoolaa boqorka oo markaasi nolol wanaagsan haystay kama uusan fikirintiisa ee waxa uu ka fikiray markaasi nolosha walaalihiisa imise innaga inaga mid ah oo ku nool maanta meelo wan wanaagsan ama fiican oo aan ka fikiraynin dadka dhibaataysan ilaahay waxa uu ina sheegayaa in aanu markaasi ka fikirno ama u xanuunsanno kuwa dhibaataysan